khadar jaaratiyo iyo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ah oo ay kaashanayaan dhakhaatiir soomaaliyeed iyo kuwa suudaaniyiin ah ayaa si guul leh u soo gabagabeeyey ololo caafimaad oo lagu sameeyey qaliinka wadnaha daloola kaasi oo loogu talagalay caruurta danyarta ee u baahan gargaarka caafimaadka ololahani caafimaad ayaa lagu fuliyey qaliino dhowr ah oo loo sameeyey caruur ay ku adkeyd inay helaan adeegyada caafimaadka ee noocaani ah iyadoo laga caawinayay xaaladaha wadnaha ku saabsan ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha hay-adda qadar jaarati ee soomaaliya cabdifataax aadan iyo agaasimaha isbitaalka soomaali sudaneys ayagoo faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankani
caruurta yaryara ee qaliinka loo sameeyey oo horteena ku ciyaarayen galabta banooni iyo farxadoodii inaan la qaybsanaynay runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda caafimaadka oo qayb weyn ku lahayd fududeynta hawshan isbitaalka soomaali sudanis iyo muqdisho hart center oo qayb weyn ka lahaa ka hay-ad ahaan dabcan olahan wuxuu ka mid yahay dhowr olole caafimaad oo sanad walba soomaaliya aan ka fulino gaar ahaan cudurada gaarka ee yar tahay in dalka gudihiisa wax looga qabto runtii xamladan waxaan ku guulaysanay inaan keenno dhakhaatiir khibrad dheer u leh hawshan aan ka kala keenno urdun iyo sacuudiga iyo yeman kuwaasoo runtii shaqo badan ka qabtay ololaha guul badanna ka soo hoyey waxaan ku faraxsannahay marka in markii labaad aan samaynayno sookadii hore ilaa soddon caruura sidaadoo kale hargeysa aan ugu soo guulaysanay maantana waxaan galabta farxadda la qaybsanayno soddon caruura kale oo aan magaalada muqdisho runtii ma noqon doono kaambeynkii ugu dambeeyey ololahu wuu socon doonaa ololahana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka guud ee caafimaadka ee hay-addu runtii ka filiso soomaaliya maanta waa dabaaldeggii saddexaad saaka waxaan soo furnay xarunta daaweynta gargaarka degdeg ضيوفنا الكرام في قطر وأهل قطر الله الله على قطر وأهل قطر في الدوحة دائما ما ينبض النور والبهاء والأمل في كل زاوية نبض حياء وكرم تدمع فيه المقل dhinaca kale waxaa madasha ka hadlay doctor cali xaaji daahir wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya asigoo u mahad celiyay hay-adda qadar jaarati sida ay u garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed ee nugul ilmaha qaliinad u sameeyey injaaskii ay sameeyeen ayaan haddan u xafladaynaynaa waxay muujinaysaa garab istaagga ay qadar jaarati la garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda iyo dowladda qadarba ay la garab taagan yihiin inta uu la egyahay ay muujinaysaa iyo waxa ay ka qabteen soomaaliya aad baan u bogaadinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan walaalaha mar walba maaragtay soomaaliya garab taagan ee usoo gurmado aad baan ugu mahad celinaynaa mashruucan ayaa qayb ka ahaa dadaaladaha samafal ee qadar jaarati iyo iskaashiga ay la leeyihiin wasaaradda caafimaadka si loo wanaajiyo adeegyada caafimaad ee dalka gaar ahaan kuwa u adeegaya bulshada nugul